intii loo soo jeesan lahaa xaaladeenna puntland dagaalkaa lkacayo oo looga faa'iidaysanayo in bannaanka looga aado mar kasta uu jiro abaaraana hareeyey musuq maasuq raashinkii la keeno suuqaa lagu gataa lacag faalsa ah ayaa lagu waxeeyey xoogaagii yaryarkaa oo tolka bannaanka iniiga soo dirayana doolarkaa tanaa lagula wareegaa tanaa lagula wareegaa tan meel kaleeto laga waxeeyey ma laha puntlandaa laga waxeeyey markii madaxweynaha la weydiiyeyna wuxuu dhahay idinkaaba sheegaysiin tan halkee ka keena aniga maanaa waxays mashruuc ayaa liigu soo qaatay ma inii qarinayo kulelihii yuusan baarlamaanka soo ku soo noqonin mashruucaas waxaa ku soo heshiiyey madaxweyne xasan sheikh iyo cabdiweli iyadoo loo adeegsanayo guddoomiyaha guddiga doorashada dadban khaliif ow cali wasiirkeenna xildhibaanadeenna war muftiyeedkuu soo saaray labaataniyo sagaalkii sebtembar madaxweynaha ayaa inii caddaynaysa inuu musuq maasuq meeshu ka jiro isagaaba khiraaya khudbaddii uu baarlamaanka ka jeejay madaxweynaha kun lix boqol lixdan iyo sideed ayaa la baxsho scholarshiba yaa nalii siiyey wasiiraan qabnaa xildhibaanaan qabnaa qofna loo siiyey ma laha ceelkii raka wax laga qabta ma laha aniga hortiina ayaan waxaan ka sheegayaa dhis dhaqdhaqaaqa isbedeldoonka soomaaliyeed xasan shiikhna ma joogaayo cabdiwelina maantee ku bilaabatay mucaaradnimada xisaabta ku darsada meelaysan ka filanayna uga imaatay waxaanu lagu wareerinayaa intii loo soo jeesan lahaa xaaladeenna puntland dagaalkaa lkacayo oo looga faa'iidaysanayo in bannaanka looga aado mar kasta uu jiro abaaraana hareeyey musuq maasuq raashinkii la keeno suuqaa lagu gataa lacag faalsa ah ayaa lagu waxeeyey xoogaagii yaryarkaa oo tolka bannaanka iniiga soo dirayana doolarkaa tanaa lagula wareegaa tanaa lagula wareegaa tan meel kaleeto laga waxeeyey ma laha puntlandaa laga waxeeyey markii madaxweynaha la weydiiyeyna wuxuu dhahay idinkaaba sheegaysiin tan halkee ka keena aniga maanaa waxaysta waxaan rabaa inaan inii sheego askarta puntland iyo shaqaalaha inaysan mushahar qaadan